khayraadka dabiiciga ah ee waddankeenu uu hodanka ku yahay ayaa ah mid bulshada soomaaliyeed intooda badan aysan si saxa uga faa'iidaysan khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah khayraadka badda sida kalluumaysiga khayraadka biriga sida xoolaha nool ugaadha duurjoogta ah beeraha iyo kuwo kale kuwaas oo ay muhiim tahay in bulshada lagu dhiirageliyo ka faa'iidaysigooda haddaba agaasimaha guud ee waaxda khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland maslax mawliid maxamed ah ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in bulshada lagu dhiirageliyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ee dalkeenna dadku dhowr siyaabood waa loo dhiirigelin karaa kow waxaa lagu dhiirigelin karaa horta in loo sameeyo waxa loo yaqaano investment tusaale ahaan dadku in dhulki in la siiyo lidaado ka shaqayso waa qodob qodobka labaad waxyaabaha beeraha maaragtay lagu qaado nafaqadooda sare loogu qaado si carada loo nooleeyo deetna ay wax soo saar fiican u yeelato waxaa kaloo lagu dhiirigelin karaa dadka inay uga faa'iidaysan khayraadka dabiiciga dadku in la siiyo xirfad aqoon in loo dhiso tusaale ahaan qofka in la baro farsamada gacanta oo kaleeto dhirtaas sidii maaragtay looga samayn lahaa agabka weelasha oo kaleeto sidii guryaha loo dhisi lahaa maaragtay sheltariska si loo samayn lahaa waa khayraad dabiiciga ka faa'iidaysa waxaa kaloo qofka loo samayn karaa oo dhiirigelin looga dhigi karaa in loo gado tusaale ahaan dhowr sanduuq inta loo iibiyo qofka in la yidhaahdo shinnida dhaqaalayso oo khayraadka dabiiciga ka mid ah ka faa'iidayso sidoo kaleeto qofka waxaa looga lagu dhiirigelin karaa in loo gado dadka kalluumaysatada oo kale in la siiyo doomanka oo kaleeto la yihahdo doomankan ku kalluumaysa kuna shaqaysta ama in la siiyo shabaagadii oo kaleeto in la siiyo la yihahdo badda ka soo jallaabta wixii aad heli kartaan oo khayraadka dabiiciga marka qofka in wacyigelin loo sameeyo oo la yidhahdo adiga laftigaada qofka nafsadiisa waxaa jira waxyaala la yidhahdo potentiality wax la ayaa jira faqraad tusaalahaan qofka wuxuu leeyahay awoodo dheeraad oo qofka ilaahay siiya ayaa jiro awoodda qofka ku jirta ayaa sometimes waxaa u baahan yahay in la dhiirigeliyo si uu wax u qabsado marka waxay la tahay siyaabahaas iyo in kaloo badan halkaan kusoo koobi karin ayaa loo dhiirigelin karaa sidai uga faa'iidaysan lahaayeen waan ka caawinaa si aan la soconno sanadihi ugu dambeeya dhan wasaaradda waxay gacanta ku siisay mashaariic kala duwan tusaale ahaan mashruucii yaraynta dhuxusha oo runtii aan dad badan aan tababar siinay oo noogu talagalnay inay ka faa'iidaystaan khayraadka dabiiciga waxaa jira tiimam la tababaray oo loo tababaray dhoobada sidai u samayn lahaayeen oo ugana samayn lahaayeen agabka la isticmaalo taas marka waxay u sahlaysaa marka qofkii inuu xirfadii aan siinay inuu meel inta furto uu ku shaqaysto hadda maanta aan joogno mashaariic kale kala duwan ayaa jirtay oo ka dambeysay kuwa hadda gacanta ku haynaa jiro hadda xilligan kula hadlay khayraadka dabiiciga ah ee waddankeenu hodanka ku yahay ayaa in bulshadu si saxa uga faa'iidaystaan waxa ay wax badan ka taraysaa baahiyaha dhaqaale yari ee waddankeena ka jira